taswiirta sagaal iyo tobnaad markii uu daa-uud toobad keenay waxa uu doonay inuu dhiso meel allabari oo aaweyn sida uu u dhigo markaasi sanduuqa axdiga oo ilaah ayaa wuxuu ku yidhi waxaad ahayd nin dad badan dilay dagaallada dhexdooda oo wuxuu ku yidhi adiga ma dhisaysid meeshaasi allabariga laakiinse wiilkaaga ayaa dhisaya wiilkaasi waxa uu ahaa wiilkii bashiira magaciisana waxa uu ahaa sulaymaan markaasi sulaymaan ma uusan ahayn mid markaasi xoog leh amaba takhasus ku ah shaqadaasi laakiin aabbihiis ayaa u diyaariyey arrintii oo u tabaabusheeyey gurigu ama macbuudku waxa uu ahaa mid quruxsan ee lala yaabo oo waxa ay ku qaadatay toddoba sano dhismihiisa